kalluumaysigu waxa uu ka mid yahay ilaha dhaqaale ee bulshada soomaaliya ku tiirsan tahay kuwooda ugu muhiimsan inkastoo ay jiraan caqabado kala duwan oo wajahayaan kalluumaysatada xeebaha soomaaliya kasoo jilaabta caqabadaha kalluumaysatada xeebaha gobolka jubbada hoose ay wajahayaan ayaa waxaa ka mid ah in intooda badan ay haysanin agabka lagu keediya kalluunka marka badda laga soo saarayo agaasimaha wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga dowlad goboleedka jubbaland maxamuud cabdi axmed ayaa sheegay in wasaaraddu ay wado qorshe kalluumaysatada loogu dhisayo qaboojiyayaal ay kalluunka ku keydsadaan waxaan kaloo ka shaqaynaynaa qaboojiyaashii in la dhiso waa bilaaween waan bilaabnay ma dhabo qaboojiyaan ka dhisaynaa deked oo caalami oo iskaashitooyinka ama kalluumaysatada loogu talaga ayadana laftigeedu bibelineka inoogu soo jirtaa insha allah waa fursad qaliila muddaan lahayn dhallinyartu arrimaha kalluumaysiga kusoo biiraan waxaana aad ugu faraxsannahay maanta inay bilow tahay waxaana rajaynaynaa insha allahu wax soo saarka ugu badan ee soomaaliya in kalluumaysigu u noqdo sidaa ka warhaysaan adduunku waa laba qaybood waa beri bad boqolkiiba toddobaatan waa bad bad waxaa ku jiran waad ogtiin xalaal waaye berigii unbaa laisku haystaa hadda waxaan tijaabinaynaa ama waqti badan dhalinyarta inay geliyaan aan u baahannahay badda saa ka warhaysaan xeebta ugu dheer ee african leenahay fursado badan baa ku jiro dhanka kale cabdiraxmaan maxamed faarax oo ah guddoomiyaha kalluumaysatada jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in kalluumaysatadu ay u baahan yihiin in si weyn loo garab istaago waxaana nahay jubbaland haddaan nahay meesha ugu kalluun badan laakiin badanaa dadku waxay nooga yimaadaan maamulada kale ay nooga yimaadaan marka waxaan rabnaa inaan xoojinno kalluumaysatadana dhallinyarada magaalada ama tahriibka gelaya ama meelaha taagtaagan inaan tababar siino annaga maadaama waxaan naqaano uga faa'iidayno qaboojiyayaasha ay dhisayso wasaaradda kalluumaysiga dowlad goboleedka jubbaland ayaa ah kuwa kalluumaysatada ka caawinaya inay helaan meelay kalluunkooda ku keydsadaan